waxay soo qaadeen weerar adiga si xoogaa tabar leh usoo abaabuleen oo maaragtay ay aada isu soo xoogeeyeen waxay isku dayeen inay la wareegaan fariisimada ciidamada ee tuulada la yidhaha ceelsiil iyo iyo aeroboortka ilkaxigaal airport saas awgeed ciidamada ayaa si xoog la uga hortegay weeraradii ay soo qabanqaabiyeen waan garta dabadeedna way ka ceyriyeen meeshii say wax u dhaceen markii dambe adeer meeshii dee nimankii markii laga xoog roonaaday oo hamigii ay ku haminayeen u suurageli waaye way iska carareen meydadna meesha way kaga carareen sagaal meydana meeshay kaga tageen dhaawacyana way diidanayeen xalayna mar labaad bay isku dayeen inay soo laabtaan oo si ay meydadkii iyo wax u qaataan mar labaadna waa lagu jebiyey marka meydad kaley kaga tageen ugu yidhi taliyaha ciidamada oo aagga ku sugan hadda dhinacan kale maxay iyagu khasaare geysteen maxaa dhinaciina ka dhintay ciidamadii ama dhinaciina maxaa aada ogtihiin ama shicibkaba adeer anagu shacabka horta waxba wax shacaba waxba ma gaarin shacabkana ciidanka difaaciisa wuu ka sarreeyey oo oo xoogaa wuu ka fogaa annaga xagga yaga anagu ma qarino askariga dhinta oo maaragtay xuquuq badan buu leeyihi oo xuquuqdiisa ma qarino hal askari baa meesha nooga dhintay allah u naxariistaanu leenahay rabbi jannada ha ka waraabiyo dhowr kale dhaawacyo foodiiyalena way way way naga dhaawacmeen marka insha allahu marka gudoomiye laakiin dadka ku dhegaysana waxay isweydiin karaan meel sagaal qof saad sheegtay aad ku disheen oo dhinacii kale ah aad sheegteen dhaawacna inuu jiray sida ay suuragal u tahay dhinaciina hal askari keliya inuu dhintay bal arrintaa dadka isu qabadsii adeerka military ahaan horta weerarka iyo dhaawaca weerarkaa khasaarada ugu badan tahay ka ciidan ahaan weerarka ayaa ku jaba meeshaas haddii aan laga haddii aan laga baqano ciidamada uu si weerarayo aysan u jirin marka ciidamada xooga dalku difaacay ahaayeen ay ku sugnaayeen bay ku sugnaayeen adeer ilaahay fadligiis waxay noogu suura gashay maaragtay xukunka rabbi oo sidaa u qornaa ilaa xabaddu ay ka bilaabanayso xabaddu ka bilaabanaysay tallaab tallaab baan ula socona halka ay marayaan iyo halka kusoo fool leeyihiin marka shacabka reer ceebuurmaha ka gaarto arrintaasaanu ku guulaysan waxaad ii sheegtay inaad waayo arag dhinaca militariga aad tahay waxaad kaloo ii sheegtay inaad xog badan ka hayseen dhaqdhaqaaqooda iyo waxa ay samaynayeen maxaa ula sugteen ilaa inta ay goobaha aad fadhidaan ee ilaalinaysaan idinku soo weerarayaan maxaad meel hore uga hortegi weydeen adeerka tatig kali ma ahan tatig ma ahan military tatig ma aha taas waxaa weeyaan mar haddaad ogaato cadowga inuu ku socdo cadowga sidii aad ku jebin laheed baa galaa difaac loogu galaa qaabka jebin laheed baa adiguna tatig la sameeyaa mooyaane inaad adiguna dhaqaaqdo difaacaagi iyo goobii aad ku sugnayd ka baxda oo maaragtay aad ka hortagto adoo lugeynaya waxba macnaaho weyn ma keenaysa